Roob mahiigaan ah ayaa saacadihii la soo dhaafay ka da'ay deegaanka Timirshe oo hoos taga degmada isku shuban ee gobolkaasi. Daadad ka dhashay roobkan ayaa sababay inta ku yaala halkaasi uu qaado hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay, kuwaasoo ugu dambayn meydadkooda la helay, sida ay soo sheegayaan dadka deegaanka. Roobabkan ayaa sidoo kale waxay ka curteen deegaano badan oo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay Puntland. Curashada Raxmadda Guga marka laga yimaado dhimashada uu geystay ayaa waxa uu geesta kale ku soo beegmay iyadoo dadka ku nool degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi muddooyinkii la soo dhaafay ay wajahayeen xaalad abaar, barakac iyo cimilo aad u kulul, islamarkaana ay soonaayeen una balansanaayeen isu soo bax roobdoon ah. Raxmadda Allah ayaa si weyn loogu diirsaday gobollo badan oo dhaca waqooyiga iyo bartamaha Soomaaliya waxaana dadka ku sugan gobollada qaar ee uusan ka di'in roobku la gudboon inay allah subxaanahu wa tacaala u laabtaan si wada jir ahna isku saamaxaan